waa mar kale iyo barnaamijkeena xiisaa lahaa hambalyada iyo heesaha ibraahim toddobaadkan dhambaaladii sidii baanu helaynaa dhegaystayaashu intaas waa la guursanayaa meherkiibaa dhaca iyo carruurtiiaa dhalanaysa maasha alla annagana akhrinta iyo heesaha wan wanaagsan aan ugu larayna diyaar baan la nahay waa tahay dhambaalka ugu horreeya caash haddii aan kaa qaato waxa uu naga soo gaaray cabdinaasir macalin roobow iyo cabdisalaam cabdulaahi cali dabar iyo cali xasan kaar gooye ismaaciil maxamed xasan iyo cabduladiif barre aadan iyo waxay yidhahdeen nasre aadan maxamed iyo m s isaaq jitam m s xasan sukorow waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda qaarkood waxayna jecel yihiin inay hambali gaarsiiyaan abshir aadan maxamed iyo xaawaluul oo aruuskooda uu ka qabsoomo bay yidhahdeen degmada bardaale gobolka bay waxayna leeyihiin ducadu waa daandure waxaan leeyahay arooskaas allaha ka dhigo kii bashbashee barwaaqa lagala kulmo eebbana uuda kala siiyo owlaad qan qabto anigana aaminaya raacinaya dhambaalkan dhinacayga ugu horeeyana waxa uu naga soo gaaray waa tahniyad dhalasho waxaa dadka dirayana ugu horeysa hooye xaawo xasan tifo waxaa kaloo ku jira asxaab kaloo badan oo labaatan gaaraya waxaa kaloo ka mid ah cabdiraxmaan cusmaan gomey amaal cusmaan gomey fu'aad cusmaan gomey maxfuud cusmaan gomey qaali cusmaan gomey iyo aabe maxamed cali nuur iyo maama khadiijo maxamed xaydar faa'ise maxamed cali cabdi maxamed cali deeqo aadan calasow deeqo ubaay bay ku magac dheer tahay iyo guddoomiyaha redio banaadir baa la yidhi abuukar maxamed sheekh abuukar maanso iyo agaasime ku-xigeenka redio banaadir maxamed cabdikariim cali tifaftiraha guud ee radio banaadir baa sidoo kale halkan ku jira waa bashiir cali daahir caanaboore iyo liibaan maxamuud sheekh abubakar maxamed xuseen axmed daacad iyo cabdirashiid maxamuud nuur mawliid cabdulaahi xuseen injineerka ayuu ku magac dheer yahay iyo maxamed xasan cabdulle bakaal iyo ugu dambayntii ismaaciil jimcaale jacfar waxaanay dhammaantood tahnid dhalasho u dirayaan bilo cusmaan gomey iyo nimco maxamed cali oo ay gabadh ugu dhalatay degmada shibis ee magaalada muqdisho gabadhaas waxaa loo bixiyey baa la yidhi amaal bile cusmaan gomey waxaan leenahay kor oo kaalin qaad
heesta ugu horraysa een dhegaystayaashan usoo qabanana caashi waa milgaha guurka waxaa ku luqaynaya shankaroon axmed yuusuf iyo maxamed xasan barrow
maalmihii qaar baa dambeeyey maalmihii qaar baa dambeeyey taariikhduna waa magurtay maalmihii maalmihii qaar baa dambeeyey maalmihii maalmihii qaar baa dambeeyey taariikhduna waa magurtay nanaysu meel martiyo mamaahi ayay ku raacayni nanaysku meel martiyo mamaahi ayay ku raacayni milgaha milgaha milgaha guurka haa xumay milgaha milgaha milgaha guurka haa xumay nanaysku meel martiyo mamaahi ayay ku raacayni nanaysku meel martiyo mamaahi ayay ku raacayni milgaha milgaha milgaha guurka haa xumay milgaha milgaha milgaha guurka haa xumay
haddaynan wada murmayn makakinaanu socon musiga iyo milay dharaara malkadu way kala caddahayoo wixii muuqda macaan haddaynan wada murmayn makakinaanu socon musiga iyo milay dharaara malkadu way kala caddahayoo wixii muuqda macaan wax maqan maqan mawd baa ka dhoweey wax maqan maqan mawd baa ka dhoweey anigu maantaan humaayo wax maqan maqan mawd baa ka dhoweey wax maqan maqan mawd baa ka dhoweey anigu maantaan humaayo mudaaradaan ku guuriyo mali waan saxanayaayo mudaaradaan ku guuriyo mali waan saxanayaayo maya maya mayan deequ hayaa maya maya mayan deequ hayaa mudaaradaan ku guuriyo mali waan saxanayaayo mudaaradaan ku guuriyo mali waan saxanayaayo maya maya mayan deequ hayaa maya maya mayan deequ hayaa
waa tahay milgaha guurka xumayn iyo codadka shankaroon axmed haddaan intaas ku dhaafno iyo maxamed xasan barrow dhinacii dhambaalada ibraahim oo mar kale
dhambaalkan caasho waxau noogu yimid cabdilatiif barre aadan iyo maxamed suubow cabdulaahi siciid maxamed digdoor iyo xasan cabdiraxmaan xamdi jaamac baaruud iyo nasre aadan maxamed emes isaaq oo jitam loo yaqaano iyo xasan sukrow iyo xasan food cadde iyo cabdisalaan cabdulaahi cali dabar dhammaantoodna waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda qaarkood waxayna hambali gaarsiinayaan xaawo luul iyo waxay yidhaahdeen abshir aadan maxamed oo arooskooda uu ku qabsoomay bardaale oo ay leeyihiin allaha ka dhigo arooskaasi kii bashbashii barwaaqo lagala kulmo aamin ayaan anaguna leenahay dhinacaygana dhambaalkanan hayo waa tahniyad aroos waxaa ugu horeeya abo faysal muxyidiin xasan gaafo waxaa kaloo ku jirta hooyo taliso nuur abtibashiir nuur baalbaalow ayaa ku jira iyo sidoo kale abti cumar nuur baalbaalow habaryar shamso iyo habaryar foos waxaa sidoo kale dhambaalkan ku jira muxyidiin faysal xasan iyo xaaskiisa kifaayo cusmaan iyo caruurtooda khuluud faysal xasan iyo muno faysal xasan iyogu dambayntii cabdilcasiis faysal xasan waxaa dhammaantood iyagoo isku duuban ay hambaliyo farxad le u dirayaan abuukar faysal muxyidiin iyo shamse maxamed muuse oo toddobaadkii hore ku aqalgalay magaalada muqdisho ducada waa xaggiina baa layidhi saaxiibayl waa tahay arooskaasi ka dhacay muqdisho ee dhex maray shamse maxamed muuse iyo abuukar faysal muxyidiin ibraahimna waxaan ugu duceynayaa arooskaasi ilaahay uu ka dhigo midkii waara loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin waa tahay waxaa dhambaalkan uu nooga yimid yaasiin jaamac maxamed iyo shiine cali maxamed iyo ifraax cali maxamed iyo nimcaan jaamac maxamed iyo siciid cali maxamed cali aadan maxamed aamine aadan maxamed iyo suleyka aadan maxamed maxamed cali calin injineer borow liibaan maxamed shirwac iyo sabaad maxamed diiriye iyo cabdi maxamed diiriye saado maxamed diiriye iyo dhammaanba reer maxamed diiriye waxaana ay jecel yihiin inay tahaniyad kal iyo laaba ay gaarsiiyaan ibraahim cali banday iyo waxa ay yidhaahdeen marwadiisa najax cali cige oo wiil uu ugu dhashay deegaanka garanugulle oo ka tirsan degmada gaashaamo waxaana ay yidhahdeen wiilkaas waxaan jecel lahaa inay caasho u duceyso magacan uu soo baxso
waa tahay aad bay u mahadsan yihiin ibraahim haddii ay intaasoo dhan ii hibeeyeen laakiin horta magaca waxaan u daynayaa labada waalid ee dhashay magaca qurxoon oo u qalma in wiilkaasi loo bixiyo bixiyaan dhihi lahaa dhinaca ducadan waxaan leeyahay allaha ka dhigo midkii soo kora ee kaalina qaada waa tahay xaggii heesaha mar kale haddaan ku noqono haddayda waxaa ku luqaynayaa cabdiqaadir sanka
wadnahaygu bibashadi iitaaya kama baxo cashaqaamu fiifiyo maniyo wadnahaygu ibashadii intaaya kama soxo shubugu halqayntiyo hadaaqiisa madhaafayo dadku qadaqiiba iyo xiblaayada madaayaan xiblaayada Thank you. maraxataanu hilib go'ay kadayduba wax lama aha nabhawaawi daqashaday kallay arisma weyde anubaa halgaad cudurala lahafiifanaaye malaxataanu hilib go'ay kadayduba wax lama aha xiisigiisu ina durug riykiiyo lahashada halkowluhu ma joojiyo cashaqaankiisiyo xiisigiisu ina durug riykiiyo lahashada halkowluhu ma joojiyo abuurku erayada qaara kama tago abuurku erayada qaara kama tago
codkii cabdiqaadir sanke ah haddaan intaas kaga gudubno dhankii dhammaaladan ku noqono caashaayo
dhambaal dheer oo si qurux badan loo soo qoray ayaan gacanta ku hayaa dadka dirayana waxaa ugu horeysaa hooyo muumino aadan ah, guure iyo hooyo dahabo galab xareed iyo sidoo kale aabe idriis ah, geesaare geelle iyo cabdi yuusuf ah, suge iyo askar yuusuf cabdi saamiye cusmaan jaamac zahre idriis suge iyo xasan idriis geesaale hooyo xaawo aadan sheekh waa hooyo aamino galab xareed iyo abti cusmaan galab xareed iyo maxamed siciid nuur iyo makaa'il cabdirashiid barre iyo caasho yuusuf muuse iyo maxamed xuseen roble iyo ismaaciil mukhtaar cumar oranjo lagu naanayso iyo injineer cismaan axmed cismaan xuseen idris geesaale iyo dhammaan reer suge dacash baa la yidhi iyo reer idris geesaale waxay hambalyo aroos u dirayaan sacad cabdi suge iyo sareedo idris geesaale oo arooskooda uu ka dhacay dalka jabuuti gaar ahaana gobolka cali sabiix ducada waa caasho iyo daandure baa layidhi waa tahay ibraahimna waxaa laga rabaa inaad u ducayso sacad cabdi suge iyo sareedo idris geesaale oo arooskoodu ka dhacay dalka jabuuti gaar ahaan gobolka cali sabiix waxaan leenahay arooskiina aamiin eebahaydin kala siiyo ubad qarqaba dhambaalkana caashu wuxuu naga soo gaaray ciise maxamed isxaaq iyo aabe aamiin maxamed aabe aadan maxamed xuseen iyo waxay yidhahdeen yacquub xuseen sheekh xamid iyo hooyo ambiye cali ibraahim iyo hooyo awdheerow aadan robow iyo waxay yidhaahdeen meerow maxamed nuur iyo aadan maxamed nuur iyo hugdiid maxamed nuur iyo maryan maxamed nuur iyo qureysha maxamed nuur maqsuud aadan maxamed aaba cabdi aadan iyo waxay yidhahdeen xabse xasan madkeer waxaana ay dhammaantood joogaan soomaaliya iyo dunida dacladeeda waxayna tahniyad iyo heestan bay jecel yihiin inay gaarsiiyaan abshir aadan abshir dalmar iyo xaawo cabdi aadan oo arooskoodu uu ka qabsoomay tuulada qondhood degmada bardaale ee gobolka baayo ducaduna waa daanduray leeyihiin arooskiina kala kulma nolol raaxo badan bashbashii barwaaqo iyo owlaad kheyr qabta anigana aaminayaan raacina ibraahin oo dhinaca heesaha toddobaadkan dhinacaagon baan kusoo celcelinaya marka bal hees saddexaad ee barnaamijka dhegeystayaasha usoo qabo hawadu way iga xuntoo hee cidlaan heehaabaya oo hawada waaba lagu duulduulaaya ibraahin wuxuu leeyahay ma naabsan karaba
ee hawaan ku duulaya ima neebsan karo waxaan maqli jiray qulaankani waa fas iyo qaala allahu tacaala isma qaban karaan qaaliyo kala daa marka dabayshaan hayhaabaya iyo neefta igu ceshin waa tahay malaha xikmad baa ka dambaysa haye waa codkii cumar aadan
Thank you.
tahay dhinaca dhambaallada mar kale haddaan dhinacooda milicsanno dhambaalkan waxaa diraya dadka kale ah faysal maxamed bakaal iyo maxamed cabdi caddayse iyo cabdi kamaal ibraahim iyo cadaawi cabdulaahi mukhtaar iyo ibraahim cabdi stayl baa la yidhi iyo iid qaasim warsame xasan xuseen xasan iyo abuukar axmed maxamed iyo falastiin yuusuf khaliif iyo ikraan aragsan garaase iyo sumaya cali abshir iyo hani cabdi casiis iyo aamine ifraax cabdi dhammaan dadkani waxay kala joogaan baydhabo janay magaalada muqdisho burco garowe kenya iyo meelo kale oo caalamka ka mid a baa la yidhi waxaanay hambalyo dhalasho u dirayaan maxamed cabdulaahi mukhtaar oo wiil ugu dhashay magaalada baydhabo baa layidhi gaar ahaan xaafadda cunaay wiilkaasna waxaa loo bixiyey baa la yidhi cabdulaahi maxamed cabdulaahi ibraahimna wiilkii aabihii baa lasoo qoray isagiina magac baa loo soo bixiyey laakiin hooyadii lama hay laakiin waxaan filaya inay dhegaysanayaan marka dambey soo dirayaan inaan hooyada lasoo ilaawin waa tahay xag heesaha caasha balmarkan xaggaaga waxaan dhegaystayaasha usoo qabanaynaa heestan halkudhageedu yahay waxmaad ogid waxaa ku luuqaynaya cumar xasan rooraaye iyo qamar cabdulaahi harow
ogid iyo codkii cumar xasan ruuraay iyo qamar cabdulaahi ayaan intaas kaga gudbaynaa xaggii dhambaalada dhambaalkan caasho wuxuu noogu yimid mawliid muuse maxamuud iyo maxamed shariifa maxamed nuur iyo waxa ay yidhaahdeen khaliif muuse maxamuud iyo jamaal aadan duuse iyo hibo muuse maxamuud iyo safiye muuse maxamuud iyo mukhtaar yuusuf cali iyo maxamed mawliid muuse iyo nasre mawliid muuse iyo sacaado daahir iyo waxay yidhahdeen faadumo daahir khayre waxaana ay jecel yihiin in ay taaniyad halkan uga diraan ibraahim maxamuud khayre iyo xamde cali cabdi oo isku guursaday diri dhaba waxaana ay leeyihiin reerkaasi allah ka dhigo kii isku nasta ee banaha u kala siiyo ubad kheyr qabaa aamin ayaa lena
anigana aamin ayaan raacinayaa dhambaalada dhinacayga ugu dambeeya mid ka mid a haddaan soo qabto waxaa midkan ugu horeeya adeer bile faarax eedo aamine muusena way ku jirtaa waxaa sidoo kale dhambaalkan ku jirta ayeeyo cubtan xalane awowe faarax aw cabdina wuu ku jiraa bishaare faarax waa lagu soo daray tariig faarax ubax faarax sucdi faarax cabdilxakiin faarax cabdishakuul faarax iyo xaaji indhayare sheekh aadan guray rujaal aadan guray bukhaari aadan guray nasre maxamed cabdi dhammaan dadkan waxa ay joogaan maraykanka norway jarmalka soomaaliya ethoobiya iyo kenya waxaanay hambalyo dhalasho u dirayaan hooye aamine muuse iyo aabo bile faarax oo wiil ugu dhashay dalka norway ducada waa xaggiina waa tahay ibraahim ducada waa xaggiina ducada waa xaggiina waa tahay bilaash baan ku siinaynaa duco si niyada maaragtay nooga soo go-eysa wiilkaas waxaa leenahay allah ka dhigi kisoo weynaada oo waalidkiis iyo dadkiisa iyo dalkiisaba wax tara aamin dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo cibaado sheekh cabdulaahi baardheere iyo hooyo farxiyo sheekh cabdulaahi baardheere iyo hooyo muumino sheekh cabdulaahi baardheere hooyo faadumo sheekh cabdulaahi baardheere iyo hooyo zaare sheekh cabdulaahi baardheere cabdishakuur sheekh maxamed hargeysa cabdirasaaq isaaq buule iyo maxamed xasan deeqow iyo xuseen maxamed ibraahim gacal iyo salmaan nuur maxamed isaaq nuur daa'uud faysal maxamed bakaal injineer borow kamas faarax barre ibraahim shariif bulow iyo falastiin khaliif yuusuf igraam aragsan edebson sumaya samara iyo hani cabdicasiis dhammaantoodna waxa ay kala joogaan muqdisho gaariso baydhabo dhadhaab diridhabo wajaale gaalkacyo iyo garowe waxayna taaniyo dhalasho gaarsiinayaan sagal maxamed cumar iyo saygeeda aadam samow xasan oo waxay yidhahdeen wiil ugu dhashay magaalada baydhabo waxaana wiilkaasi loo bixiyey bay yidhahdeen macaawiye aadan ducaduna waa xaggiina macaawiye aadam samow soo weynaa ayaan ku leenahay oo noqo kii waalidkii iyo dalkiisaba anfaca dhambaalka dhinacayga ugu dambeeyana ibraahino waxa uu naga soo gaaray hooyo dhaqan ibraahim yarow aabe jaamac xasan cabdi guuleed yaasiin wuxuu ku magac dheeryahay guuleed rasta cabdallah deero ibraahim wuxuu ku magac dheeryahay xildhibaane iyo ustaad maxamed khaliif wuxuu ku magac dheeryahay ninkow iyo sidoo kale ustaad yuusuf muumin wuxuu ku magac dheeryahay subxaayo iyo guddoomiye saacid isaaq ibraahim jeceel oo uu ku magac dheeryahay isna iyo sidoo kale cabdishakuur shaaciye ayaan yacquub isxaaq waxay ku magac dheer tahay jikow iyo waxaa la yidhi guddoomiyaha kooxda fanaaniinta jinawkey agaasimaha fanka iyo suugaanta koonfur galbeed alcadaala iyo sidoo kale mushakar cabdinaasir iyo sidoo kale musharaf cabdinaasir iyo fardowso daahir cabdi nasteexo maxamed nasteexo nuur ay ku magac dheer tahay iyo shukur ismaaciil bidhaan iyo cabdiqadar xalane axmed leek iyo doctor cadaawe xasan mukhtaar nasro jaamac xasan iyo zakariya xuseen khayre zaki iyo kamaal cabdirasaaq iyo dad kaloo fara badan oo kala joogaba alyaro dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxa ay hambaliyo dhalasho oo farxad leh u dirayaan waxay yidhaahdeen fanaankeenna soomaaliyeed cabdinaasir jaamac cabdille iyo xabiibo xasan nadero zuzu lagu naanayso oo ay gabadh ugu dhalatay gobolka baaya gaar ahaan bay dhaba jidnaay baa la yidhi xaafadda siliga magaca gabadha waa xaggeena baa la yidhi waataa gabadhaasi ku dhalatay xaafadda siliga ee bay dhaba jidnaay ibraahim bal magaceeda
gabadhaas waalidkeed ayaan ka rajaynaynaa inay magac qurux badan ay u bixiyaan waxaan leenahay noqo tii soo weynaata oo waalidkeed iyo dalkeeda iyo dadkeedaba anfacda dhambaalka ugu dambeeya gacanteeda caashi wuxuu naga soo gaaray cabdi nuur shariif cali xaashi iyo nuur maxamuud gabadhaay iyo deeq maxamuud gabadhaay iyo faadimo moxamed khaliif dirir iyo mukhtaar shariif bashiir iyo cabdikhadar shariif daahir waxayna hambalyo u dirayaan ayaan shariif axmed iyo khadar maxamuud gabadhaay oo arooskood uu ka qabsoomay barmiil oo ay leeyihiin isku waara ee barheeda kale si ubad qeyr qabo
anigana amiin ayaan raacinaya bal heesta ugu dambaysa ee barnaamijkan kusoo afjarayn ibraahim kalgacalkeenna fogaaday haddaan ku fara adeegnay Hee.
maxaa haray haddii lagu fara adeega weli waa la hayaa halkiisii buu taagan yahay xaggaaga ka feejignow ayaa daba socota waa tahay marka waa farriin ba la isku diraya dhinacayga waan hayaa dhinaca ka adko u ceeb ma laha ayaa ku luqaynaya heestan ibraahim waxaa wasiir ugu luqaynaya caasha cabdinuur allaale iyo xabiiba balbalaaf heestuna waa farsamo iyada ayaana gabagabo u ah barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan oo ay wadajir idinkugu soo jeedinayaan caashi ibraahim aadan caashi cuud iyo ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doono haddii alliba toddobaadka dambe sidaa iyo nabadgelya
fogaaday haddaynu ku fara adagnay kalgacaylkeeni fogaaday haddaynu ku fara adagnay farxadi way noo hadhoweey farxadi way noo hadhoweey jacaylka fudaydin mayne xaggaaga ka foojignow farxadi way noo hadhoweey farxadi way noo hadhoweey jacaylka fudaydin mayne xaggaaga ka foojignow
ilkaha koor kaumuudan dhegtana qadaladoo u furan xaantiisa furuguma mooga ilkaha koor kaumuudan dhegtana qadaladoo u furan xaantiisa furuguma mooga adaan ugu baanayaayo bixilkoyga guuri maaye adaan kugu baanayaayo bixilkoyga guuri maaye kalgacaylkeeni ogaaday haddaynu ku fara adagnay halgacaylkeeni ogaaday haddaynu ku fara adagnay farxadi waynoo hadhowe farxadi waynoo hadhowe jacaylka fudaydin mayne xaggaaga ka foojigno farxadi waynoo hadhowe farxadi waa inoo qadhowe jacaylka fudaydin mayne xaggaaga ka foojignow
taagan maayo adduunyada faa- faaladeeda dhumaa laga faafiyaaye anigu taafaagan maayo danteenna u fiira yeelo adaan kugu faanayaaye danteenna u fiira yeelo adaan kugu faanayaaye kalgacaylkeeni fogaaday haddaynu ku faraadaynay kalgacaylkeeni fogaaday haddaynu ku faraadaynay farxad way noo hadhoweey farxadi way noo hadhoweey jacaylka fudaydin mayne xaggaaga ka foojignow farxadi way noo hadhoweey farxadi way noo hadhoweey jacaylka fudaydin mayne xaggaaga ka foojignow
ado ado ee fiiranaya mid kale la fadhiisigeeda faduuliba iima geyso ado ado ee fiiranaya mid kale la fadhiisigeeda faduuliba iima geyso adaan kugu faanayaye dardaaran adooni farin adaan kugu faanayaye dardaaran adooni farin kalgacaylkeeni fogaaday haddaynu ku fara adagnay kalgacaylkeeni fogaaday haddaynu ku fara adagnay farxadi waynoo qadhowe farxadi waynoo qadhowe jacaylka fudaydinmayne xaggaaga ka foojigno